dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgeliyo
dhegeystayaal waxaan halkan doonayaa inaan idinkaga bilaabo wax ku saabsan isticmaalka waxyaabaha maandooriyaha ah haddaba su-aasha ugu horreysaan isweydiin karno waxa ay tahay muxuu yahay maandooriye waxaa laga yaabaa inaad dhowr jeer aada maqasheen oo aad ka maqasheen meelo fara badan ama ha noqoto inaad iskuullada aad ku dhigateen idinkoo ka maqlaya macallimiinta amaba laga yaabee in aad markaasi ka maqasheen idaacadaha ama xataa aad ka akhrisateen wargeysyada haddaba isticmaalka maanduuriyuhu waa wax aada iyo aada u qalabsan oo xun maanduuriyuhu waa wax qofka maskaxdaas ka bedela islamarkaasna ka dhiga maskaxdiisa wax si kala ah qofka waxa uu dareemaa daal waxa uu dareemaa muxuu ahayn hurdo waxa uu dareemaa xataa qofka markaasi dagaal inuu markaa xataa samayn karayo inta badan dadka daraagooyinka isticmaalaa waxaa laga gartaa jirkooda iyo waxaa laga gartaa indhahooda hab muuqaalka jirkooda ayaa laga garan karaa inay qofkaasi u yahay qof isticmaala daraagiska marka maandooriyaha aan idiin qeexayo waxaad ogaan karaysaan in maandooriyuhu yihiin waxyaabo kala nooc ah ama kala duwan maanduuriyaha qaar ayaa waxaa loo qaataa sida sigaarka oo kale oo ah inuu qofku markaa qaaciyo isagoo markaasi xagga dhuumaha hawada ka qaadanaya islamarkaasna u gudbinaya samabada waxaa kaloo draagiska ama maanduuriyaha loo isticmaalaa habab kale oo ka mid ah dad qaar ayaa waxay ka qaataan xagga sanka iyagoo markaasi wax u eg sida budada oo kale sanka ka qaadanaya qaar way isku duraan oo waxay isticmaalaan cirbadaha caadiga ah ee meelaha goobaha caafimaadka laga isticmaalo ayagoo markaasi shaygii dhalaalinaya ee maandooriyaha ahaa islamarkaasna isku mudaya qaarna waxay u isticmaalaan hab sida kaniiniga oo kale ayagoo markaasi laqaya wax kastoo maandooriye ah waa waxa markaasi la qaato islamarkaasna maskaxda roga islamarkaasna maskaxda ka dhiga wax si kala ah qofka waxaa laga gartaa socodkiisa waxaa laga gartaa habhadalkiisa waxaa laga gartaa xataa indhihiisa qofku wuxuu noqonayaa qof dhoohan islamarkaasna dhaqdhaqaaqiisu aada u hooseeyo oo ka hooseeyo midka qofka caadiga ah haddaba maandooriyaha waxaa lagu arkaa goobo fara badan oo bulshada dhexdeeda ah waxaa la arkaa in dhallinyarada iyo dadka waaweyn iyo dumarkaba xataa ay isticmaali karaan iyadoo ay markaasi keenayso isticmaalka qofka isagoo ka raadinaya waxyaabo fara badan oo ah sida inuu istiin ka helo ama raaxo xagga maskaxda ama isagoo qofka doonayo inuu isku ilowsiiyo dhibaatooyin xagga nafsiga ah isagoo markaasi u isticmaalaya daawadaas ee xagga maandooryaha ah inuu nafsadiisa kaga badbaadsiyo fikirka iyo welwalka faraha badan isticmaalka maandooriyaha wuxuu noqday shay caadi ku ah adduunka marka aanu dib u raacno taariikhda maandooriyaha waxaynu ka raaci karnaa muxuu ahayn wadankan la yidhaahdo brazil oo ah meeshii ugu horeysay ee lagu beeray bahalka la yidhaahdo xashiishka xashiishka oo ah shay loogu magac daro marajuwana kaasoo markaasi qofka uu u qiiqanayo sida sigaarka oo kale waxay soo martay maandooriyuhu marxalado fara badan iyadoo markaasi adduunka kusii fidaysa maandooriyaha waxaa lagu isticmaali jiray xataa wakhtigii faraaciinada iyo weli wakhtiyabadii muxuu ahay dhulalka la oran jiray mesopotamiya iyo weliba dhululka hindiya iyadoo markaasi dadku ay u isticmaali jireen siyaabo kale oo kala duwan haddaba taariikhda maandooryuhu waa shay aada iyo aada u qoto dheer oo marka aynu raad raacno aynu arkayno in dadku ay siyaabo fara badan ay u isticmaali jireen iyagoo markaasi ka doonaya iyagoo xagga maskaxda in ay ku wixiyaan
Thank you.
weli waxaanu ku kula jirnaa habeena t bda ayaa ku jirto maadaama aan lasoo wada aruuri karin haddana waxaanu jecelnahay in aan si kala soo saarno qeybo ilaa aan ka gaarno xadkii ugu dambeeyey iyo daaweyntiisii iyo qaabkaanitii uu leeyahay cudurka qaababkiisa kala duwan iyo dunida taariikhda uu kasoo maray cudurkaniti marka hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno alla markii qofka biniaadamku uu ku dhaco sababkiisii waa kasoo hadalnay markuu ku dhaca bulray waa marka uu xuub ka tirtiro oo biyo ay ku galaan oo neefti ay kugu dhigto oo mataqaana aad neefsamayso oo dhidid fada badan mataqaana ay kasoo duldulayaan marka carabka waasaan sheegnay nabra ayuu ku sameynaya oo waxaa la yirahda altration layirahda inkastuu dhifdhif yahay marka uu madhacirka iyo galayo mataqaana meelihii wax nugista cudurkan calaamadaha lagu yaqaano sida ay sheegna waa shuban marka shuban fara badanne waxaa baxayo jirkaa ka baxayo xubno fara badan oo sodiimka ah oo sodium bika carbontkam ah oo waxaa kamid ah magnesiumka kamid ah oo waxaa kamid ah mataqaana marinalka intood badan fitaminada qaar kamid ah ayaa ka jiro marka waxaasoo dhan jirkaaga waa ka baxayaan marka cudurka calaamadihiisu maadaama aan dhaanay waa burburinta jirka iyo nafaqada jirka ama xubnaha nuxurka jirka ayuu baabi-inaya markii mudhacirkii uu shuban fara badan ama mataqaana saddex ilaa afar jeer ama saddex biro shuban mataqaana kugu dhaco maxaa dareentay waxaa dareentay in biyihii jirkaaga ku jiray alaaba meesha ay ka baxeen waxyaalihii aa qaadan laheydna waxba kaaru istaaganba macnaha cunihii kuu soo mari lahaayeen baaba naftigoodii ayay naftigooda nabar ku ah oo cudurku oo waa ku dhici karaa xubnihii mataqaana elementarigi ayuu ku dhici karaa marka mandhiciradn markuu kala balaariyo oo nabar uu sameeyo oo meelihii waxaangu sheegna ay jilcaan ama ay adkaadaan maxaa nafaqa ah oo jirka oo loo qaadaya waa ma jirto wax nafaqa ah oo jirka loo qaadayo ma jirto marka meeshii waxaa ka dhalanaysa in qofka bini-aadanka uu dareemo macluul aada iyo aada u fara badan maxaayeel bacteriyadaniti microbacteria tuberculos la yirahdo meelo badan ayay jirka biniaadanku qofka biniaadanku ka geli kartaa marka waxaa loo baahan yahay alaaba bulshadu in ay kala socoto qaababka cudurkan laysu qaasin karo qaababka cudurkan laysu qaasin karo waxaanu kuu sheegnay mar alla markaad mataqaana qof oo cudurka qabo aada la dhaqantid ama aada isku darjiifatiin ama wax la cuntid waa kugu dhacaya mar alla mar alla cuntooyinka qaar ka mid a markay jirkaaga aadan helin oo mataqaana jirkaaga ay soo foosaarto in cunto qaadasho xumo ayay mataqaana kusoo foosaarto cudurkan waa qaadaysaa maxaa yale cudurkan alaaba qofka bini-aadamku tabar iyo mataqaana awood difaacid ayuu iskaga celin karayaa haddaadan iskaga celinin mataqaana awooddaasiti cudurka jirku waa u bukoonayaa oo jirkii waa ka xoog badanaya oo difaaci jirka ayuu ka xoog badanaya markaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in alla intikraankaaga ah adigoo ateshinkaaga ama dareenkaaga ku aadinayo nadaafadda taxadarka dadka bulshadu waxyaalaha lagu siinayo meeshaa ku dhaqmaysid iyo meesha aad tegeysid iyo meesha aad ka shaqaynaysid intaba dadki siday u dhaqmayaan markaa aragtid in aada fiirisid cudurada iyo noocyada kaaga iman karaya markaa diibida waa lays qaadsiiya waa ugu fududa adduunyadu waa cudur gaajada ka dhasha waa cudur mataqaana hoyla-aanta ka dhasha waa cudur ka dhasha nadaafad xumada ka dhasha waa cudur ka dhasha micnaha kaarleysnimada xil qalla-aanta xil haddaan la isa saarin oo qashinka bato oo wasaqdu badato cudurkaana bakteriyiisu way faafaysaa waxayna ku faafaysaa xubnaha jirka intiisa kale marka waxaa loo baahan yahay in aad ka taxdirtid cudurkan inuu kugu soo gelin siyaabo kala duwan marka mar alle marka qofku uu qabo cudurkaniti isaga waxaa u fiican inuu naftiisa ula cararo isbitaal haddii cudurkaniti oo qof saaxiibkaa wadana qofkii saaxiibkaa inaad ka dariishid oo naftaada aad ka rabtid oo aada mataqaanaa la macaalimon oo aada mataqaanaa xiriirka taabashada xiriirka mataqaanaa la sheekeysiga xiriirka walal wax kuwada cunka intaba iyo israjiifka intaa ka ilaalisa nafsadaada ayaa loo baahan waa inaad dakhtarka ugeysaa dakhtarkii ayaa markaasi ti cudurkaniti xeer baa adduunka ka yaalo xeerka ka yaalo waxawaa qofka biniaadamka in la karantiila oo la geeya meel mataqaanaa lagu baabi-iyo cudurka dhismooyin iyo isbitaallo u gaar ayaa jira kuwaasoo loogu talagalay qofka bini-aadanku in cudurkaasiti loogu yareeyo baaxadiisa marka waxaa loo baahan yahay nin walba oo cudurkan uu soo foosaaro in uu kula dhaqmo dadka in sidii ugu haboono nafsadiisu dakhtar oo la gaari lahaa isaga nafsadiisa su karantiin lahaa maxaa infectionka sideedaba taabashada neefsashada isu taga hogga dumarka baashada nooc walba intaba cudurku waa ku faafaya marka waxaa loo baahan yahay in cudurkii lala dagaalamaa xagga nafta haddaan xagga nafta laga xakameynin cudurkii waa uu sii gudbaya oo wuxuu isu gudbayaa ilmihii habartii odagii inta faamilkii ayuu usii gudbaya sidoo kale dariska ama ereydaa ku nooshahay waxaa loo baahanya hadaa ku aragtiin dad nooca qaba cudurku waa idiisu gudbi karaa waa idii imaan karaa in aad kula xiriirtiin dhakhaatiirta iyo mataqaana meelaha goobaha caafimaadada sida xusbitaalado kale haddaana arinkaas wax looga qabanin waxaa dhici karaysa in qofka bini-aadanku ay soo foosaarto arrin culus maxaa yeele deegaanka sideedaba waxaa la dhahay wuxuu cudurkan uga gudbaya jiilba jiilka ayuu gudbin karaya rijinba rijinka kale ayuu u gudbin karaya marka gobol iyo dhalinyaro iyo mataqaanaa faamil iyo dadyo intaba hadday cudurkaniti isku dhex qasmayaan oo laisdhexgelaya oo gudbayo dhibaatadiis ayuu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay in cudurkaniti aad la socotid dhibaatada heer lamid ah uu ku gaarsiin karo naftaada haddaadan la soconin dhibaataa imaanaysa marka
hadii aad qabto wax su-aalaa fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
Touch your